culimada degmada caabuduq ee ummada muslimiinta ee jecel kheyrka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha madarasa lagu barto qur-aanka kariimka ee lagu magacaabo cismaan binu cafaan oo ku taala xaafada ubax magaalada cabudwaaq culummada iyo waxgaradka degmada ayaa ugu baaqay in shacabka soomaaliyeed ee alla waxsi ay ka qayb qaataan dhamaystirka madarasadani taasoo qayb ka ah meelaha lagu barto diinta islaamka haddaba waa kuwan qaar ka mid a culimada waxgaradka degmada cabudwaaq oo ka hadlayay dhismaha xarunta madarasada ee lagu barayo culunta islaamka sida culummada u sheegeen meeshaan waa madarsadii magaceeda la odhan jiray cuhmaan ibnu cafaan oo ku taallay xaafadda ubax waad aragtaan waa balbaladaa dundunsan iyo labada qolo ayaga laftooda qofkii aan hoos uga warqaban inay dhisan yihiin oo kulli hoos ka wada go'an yihiin oo laftooda guryuhu ma fiicna waa go'an yihiin balbaladii wataas ardo badanna waa dhigataay oo maalintii lama geli karo waxa culummadu ay soo jeedinayaan waxaa weeye in laga qayb qaato oo wax lagu darsado oo qolof walba wuxuu awooda uu ku darsado sidaasaa muxsiniinta iyo dadka islaamkaa codka ah gaari doona laga codsanaya insha allahu haddii alla yidhaahdo madrasadan xaafaddaa shiikhu sheegay ku taalla xaafadda ubax ee magaalada caabud waaq magaceedana la yidhaahdo madrasatu cuhmaan bin cafaan sayid cusmaan loogu magacdaray oo magaciisii lagu magacaabay madrasadaas waxay u baahan tahay kaalmay u baahan tahay muslimiinta iyo dadka muxsiniinta ah inay kaalmeeyaan bay u baahan tahay meelihii wax lagu barayey meelna waa jiingad kulul daydku waa fiican yahay hoolkii wax lagu caradu waa kulayla hoolkii baa ka dunsan balbaladii kitaabaha iyo la dhigi jiro lagu akhrin jiraa dunsan jiinkadda lafteedaa kulul waxaa dadka muslimiinta oo muxsiniinta laga codsanayaa inay kaalmeeyaan meeshaan waa meeshii la yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaa idiin khayr badan dadka qur-aanka bartay dadkana ummaddana baraya
waxaan ku sugannahay si gooni ah madrasada cuhmaan bin cafaan madrasadan oo ka mid a madaarista qur-aanka kariimkaah xifdigiisa lagu barto iyo culuumta mutuunta kutubaha yaryar lagu barto ayaan joognaa madrasadan waxaa ka muuqda dayac badan waxaa ka dhisan balbalada dunsan iyo labadan guri oo jiingadda ah oo sardilada ay soomaalidu tiraahdo daydku waa fiican yahay waa dhagax waa adag yahay madrasadana waxay u baahan tahay in loo helo guryo dhagaxa oo ilmaha wax lagu baro waxay kaloo u baahan tahay inay hesho hool waxaa la yidhaahdo ilmuhu ay qur-aanka ku xifdiyaan oo waxaa la yidhaahdo ay ku tukadaan bay u baahan tahay arintaas marka way ku filnaan waayeen madrasada maamulkeedii iyo culamo waxaa la yidhaahdo waaridkii waa ku filnaan waayeen waxay u baahdeen dadka muslimiinta ah inay u cabtaan oo ay baahidooda usoo bandhigaan marka dadka muxsiniinta ah ee muslimiinta ay codkayagu gaari doono waxaan ka codsanaynaa inay madrasadan saacidaan madrasada cismaan binu cafaan waxay kamid tahay madrasooyin ku yaala degmada caabudwa kuwaas laga bartay xifdinta qur-aanka kariimka iyo qeybaha kale diinta islaamka waxayna shacabka soomaaliyeed ka codsanaysaa in laga qayb qaata dhismaha xaruntaasi oo ku taala degmada caabudwaq ee gobolka galgaduud